Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta waxa uu shixnad mucaawinad gargaar ah ka gudoomay hay'ad Turki ah kana shaqeysa caawinta iyo bini'aadantinimada. Deeqdan ayaa ka koobneyd raashin, marakaneeco, baco ay roobka ka galaan qoysaska ka barakacay daadadka iyo qaybo kala duwan oo maacuunta ah. Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warramaya qaybaha ay ka kooban tahay shixnadan ay la wareegeen.
aad iyo aad waxaan idinkaga mahad celinayaa runtii garab istaagga ee iyo iyo iyo wada shaqaynta hay-adda i h wada shaqaynteedu hadda ma bilaaban waxay runtii shaqo culus nala haysay abaartii waxay hadda mar kalentood hay-addii ugu horreysay ee runtii ka saartay dad dhibaataysan ilaa iyo lix boqol oo qoys ee wixii loogu talagalay ama ha naqato shelter ama ha naqato maacuuntii ama ha naqato cunnadii aad iyo aadaa u mahadsantihiin runtii waan idinkaga mahad celinaynaa dabcan een, xaaladda jirto dalka een, ciddii aan kula qayso lahaynay waxaa waaye walaalahayna turkiga ciddii ugu horraysoon qaabilay safiirka uu ahaa waan u sheegay xaaladda dadka soomaaliyeed maanta xaaladay ku jiraan xaalad adag weeya biyo ayay dhex yaallaan waa ka xunnaa inaan mar kasta ha idinku soo ceerdhaaminno oo marna abaar idinkugu qalinayno marna biyo fatahayno idinkugu qalinayno laakiin cimilada iyo u nuglaanta dadka soomaaliyeed oo jirto ayaan ku qasbannahay inaan mar kasta idin soo laabanno dadkii soomaaliyeed geedahay saaran yihiin dadkii soomaaliyeed een, biyaha ayay ku dhex jiraan een, waxaan gaari la'nahay xoolaha noola keenay oo hadda halkaa noo yaallo si aan ku gaarsiinno ayaa dhibaato xataa nagu ah waxaan rabnaa inaad runtii celadhaan qaadaan waxaan rabnaa inaad dowladdii walaalaheen turkiga ahayd oo mar kasta ahay aan ognahay cidda keliya oo xaaladdan oo kale marka lagu jiraahay aan garabka sugayna ay tahay in diyaarado noola keeno in diyaarado aan wax ku gaarsiino noola keeno dalka isuma soco kariyo waxa kan hadda aad noo keenteen si aan xatee dadkii dhibaatoona aan u gaarsiino ayaa xanuun weyn nagu hayso aad iyo aada u mahadsantihiin garab istaaggiina aad iyo aada ugu mahadsantihiin waxaan eh, rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu ugu baaqo inay runtii soo gurmato inay iskaalmayso eh, xaaladdii farahay ka sii baxaysaa hal milyan iyo bar wax ka badan ayay saamaysay dad hal milyan ku dhowaa ku barakacay eh, dhimashadu ilaa iyo konton iyo shan ayay hore u dhaaftay xaaladda annaga aan ku jirnahay ka sodma ahaan waxaan rabnaa runtii inaan abiil u jeedino dowladaha walaalaha aan nahay sida turkiga waxaan rabnaa in u jeedino dowladaha caalamka waxaan rabnaa in lala soo gaaro waxaan rabnaa dadka in looga daadiyo dadka waxay ku jiraan biyo dhexdooday ku jiraan waxaan dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa meel kastay joogaan inay ka soo gurmadaan Tan iyo markii daadadka ka dhashay roobka dayrta ay saameeyeen shacabka Soomaaliyeed, waxaa si aan kala joogsi lahayn dalka u soo gaaraya gargaaro kala duwan oo ka imaanaya caalamka.